gudoomiye ku-xigeenka maamulka caasimada galmudug dhuusmo arrimaha kusimaha gudoomiyaha calitaan salaad aadan weliyeen agaasimaha waxda waxbarashada caasimada galmudug iyo sidoo kale isku xilaha mashruuca g b e ee wasaaradda waxbarashada ee galmudug mubaarak cilmi iyo madaxa mashruuca g b e haysta jildaleen cabdulaahi qoran ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee lagu ballaarinay iskuulka hoose dhexe ee deegaanka biclahogan ee gobolka galgaduud kaasoo ku yaala deegaanka bilaalahogan oo kamid deegaamada hoos yimaada caasimada galmudug ee dhusmareeb agaasimaha waxbarashada caasimada galmudug maxamuud axmed cali ayaa ka hadlay faa'iidada ballaaran ee iskuulkan oo ay u leeyihiin dadka deegaanka waxa uuna xusay in dhexdhigan uu qayb ka yahay qorshaha ballaaran ee wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug ee ku aadan horumarinta adeegyada waxbarashada gaar ahaan meelaha ay ka jiraan duruufaha adag ee dhanka waxbarashada deegaanada galmudug gudoomiye ku-xigeenka maamulka caasimada galmudug ee dhusmare cabdisalaam salaad ayaa mahad celiyay dadka bulshada deegaanka biclaha ogan dadaalkooda iyo iskutashiga ay ku dhiseen iskuulka deegaanka biclaha ogan waxa uuna sheegay wasaaradda waxbarashada galmudug ay dadaal badan gelinaysa laho mar laha waxbarashada deegaanada galmudug
inaan ka dhagax dhigno iskuul waxa lagu barayo dadka waxbarashada gaaray ee bulshadan reer bilcile waxaan ka aaminsannahay dadku waxay ka aaminsan yihiin in wax la baro ilmaha laakiin maahane qof yari qof weynba inuu waxbartuu rabaa aniga maalid waxaan tegay deegaan saan oo kale ah guddoomiyaha deegaankaasu sideedaadu ka baxay fasalkii koowaadaadu dugsiga saruu ka baxay kii labaadu hadda ku jiraa horta yaanaan iska dhaadhicinin ilmaha keliya in wax la baro dadka waaweynaan rabnaa in wax la baro meeshaan markii dhismahan iyo iskuulkan laga dhaqangelsho mashaariic ways wadaa soolara heli doontaan ilaahay hadduu idmo haambiyooda laydiin samayn doonaa xaruntaan waa xarun waxbarasho macallimiinta dugsida imaan karta dadka waayeelkaha imaan kara deegaankan inaad wax ka bedeshaan adinku idin saaran yahay maanta waxa meeshaan laga dhigayaa dan gaar maahna waa dan guud iskuula meeshaan laga binaynaa haddaan soomaalinahay waxaa nala ku eedeeyaa danta guud inaanaan ilaaline danta guud oo maanta meeshaan laga dhagax dhigaya waxaa waajib qof walba ku ah inuu ilaaliyo badqabkeeda in la ilaaliyo in laga faa'iidaysto mashaariicda dowladdu way isdhammaystirtaa haddii mashruuc meel laga hirgeliyo ee uu hirgalo oo laga faa'iidaysto toban kaloo mashruuca imaaneen laakiin haddii kaas la arka asagoo shimbiro ku hoyanayaan oo xooluhu ku xaroodaan deegaankuu saamayn ku yeelana waxaan waxaa loo keenay in laga faa'iidaysto waa dan guud in la ilaaliyaa la rabaa shalay sidii aad isugu tashateen oo guryahaas qabyada aad u samaydeen oo hankii iyo hiigsigii aad lahaydeen ilaaha idiin dhabeeyey laba qol oo istaandara oo waaweyna laydiin samaynaa hawadooda iyo daaqadahooda isay u samaysan yihiin qof walbaa ku qancaayo biyay wataan suuliyaalay wataan iskuulka deegaanka biclaha oganaya waxaa ka mid yahay iskuullada ku yaala deegaanada miya kuwaas wasaad gacanta ku haydo maalmahana lagu wada ballaarin indaya dacteer lagu samaynayo si kor loogu qaado adeega waxbarashada ee dadka reer miyiga iyo deegaanada ka foofa waxbarashada taasoo qayb ka qadanaysa dadaalada lagu hormarinayo waxbarashada deegaanada galmudug